bismillaahi raxmaan raxiim duur wanaagsan dhegeystayaal halkan waa raadiyaha dalsan muqdisho kuna soo dhowaada qodobada ugu dooroon warkayaga duhur
madaxda ugu sareysa ee dalka oo ka tacsiiyey geerida ku timid allah u naxariistay sheekh shariif sheekh muxuudiin cillih oo ku geeriyooday magaalada muqdisho
qabanqaabada aaska sheekh shariif sheekh muxudiin celi oo ka socota moolaca sheekh muxudiin celi oo hadda ka socota
warar kala duwan oo kasoo baxaya dagaal u dhexeeya al-shabaab iyo ciidamada dowladda oo ku dhex maray degmada waajid ee gobolka bako
barnaamij kheyri ah oo lagu caawinaya dadka danta yar oo maanta ka bilowday magaalada garowe
wasiire ka tirsan maamulka koonfur galbeed iyo degmada wallaweyn oo kormeeray xarumaha waxbarashada ee degmadaasi
taliska booliiska gobolka banaadir iyo hay-adaha nisa ama hay-adda nisa oo howlgallo qorsheysan ka sameeyey qeybo ka mid ah magaalada muqdisho
ra-iisul wasaarihii hore ee dalka maali oo geeriyooday
iyo dhismayaal lagu burburiyey duqeymaha ruushka uu ku qaaday magaalada labaad ee dalka yukrein
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
duur wanaagsan waa talaado taarikhduna ku beegan tahay labaatanka bisha saddexaad sanada abdinasir deefu iyo anigoo cabdisalaan joolo shaakir ayaa warka idiin akhrinaya isla deefu ayaa soo saaray warkayga duur markana kusoo dhawaada warkii oo faahfaahsan
hagaag saaxiibyaal aan ku bilaabno magaalada muqdisho xay waxaa ku geeriyooday allah u naxariistee sheekh shariif sheekh muxiudiin ciliih oo markaasi ka mid aha mashaayikhda soomaaliyeed kuwooda ugu waaweyn madaxda kala duwan ee dalka siyaasiyiinta soomaaliyeed ayaa siyaabooyin kala duwan tacasi ugu diray madaxweyne farmaajo ayaan ku hormeernaa qoraal madaxtooyada ama villa soomaaliya lasoo dhigay ayaa guud ahaanba shacabka soomaaliyeed iyo qaraabada ugu tacsiiyey madaxweynaha geerida sheikha allah u naxariistay madaxweynaha ayaa tilmaamay in sheekh shariif sheekh muxiudiin uu ahaa caalim diineed iyo aqooyaan sare oo ka mid ah caalimtii ama macalimiintii jaamacadda ummadda soomaaliyeed wuxuu xusay doorkii wanaagsanaa uu kasoo qaatay arrimaha dacwadda islaamka waxbaridda ubadka faafinta diinta baraarujinta iyo wacyigelinta shacabka soomaaliyeed inna lilahi wa inna ileyhi raajicuun waxaan u tacsiininayaa qoyskii qaraabadii iyo guud ahaanba ummadda soomaaliyeed uu ka geeriyooday sheekh shariif sheekh muxiudiin ciliih marxuumka wuxa uu ka mid ahaa tiirka ahaa culimada soomaaliyeed ee waqtigooda iyo noloshoodaba u hibeeyey faafinta diinta baraarujinta iyo wacyigelinta shacabka soomaaliyeed madaxweynaha ayaa marxuumka loogu baryay in hoygiisa uu ka yeelo janatulfirdows samir imaanna uu ka siiyo dhammaan boqooska qaraabada iyo ummadda soomaaliyeed dhinaca kale wasaare maxamed xuseen rooble ayaa asna ka tacsiiyey geerida sheikha xalay ku timid allah u naxariistay wuxuu guud ahaanba shacabka soomaaliyeed ugu tacsiiyey geerida sheekh muxiudiin celi oo markaasi kamid ahaa mashaayikhda soomaaliyeed kuwooda ugu waaweyn siyaabooyin kala duwan dhinacyada kale ee siyaasiyiinta ayaa sidoo kale ka hadashay ama tacsida ka jirtay waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed xasan sheekh maxamuud iyo guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duq magaalada muqdisho cumar maxamuud cumar finish oo markaa ka tacsiyey geerida allah u naxariistay sheekh shariif sheekh muxiudiin celi oo markaa xalay ku geeriyay magaalada muqdisho
intaanan ka bixin wararka shiiqa ee geerida qabanqaabada aaska sheekh shariif sheekh muxidiin celi oo xalay ku geeriyooday muqdisho ayaa maanta waxay ka socotaa moolaca sheekh muxudiin celi oo ku yaala muqdisho xuseen washington ayaa warbixintan ka diyaariyey daawadayaal waxaan ku sugannahay mowlaca sheekh muxudiin celi oo ku yaala degmada kaaraan waxaa xalay halkan ku geeriyooda allah u naxariistee sheekh shariif sheekh muxudiin celi oo ka mid ahaa culimmada soomaaliyeed waxaana maalmihii lasoo dhaafay sheekhu uu ku xanuunsanayay muqdisho tacsida sheekh ayaa waxaa ka soo qayb galay kumanaan dadweyneha oo isugu jiray mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka iyo sidoo kale mashaa'ikh soomaaliyeed sheekha ayaa waxaa lagu wadaa in salaadda duur kadib lagu aaso halkan oo ah mowlaca sheekh muxudiin celi qaar ka mid ah mas-uuliyiinta dawladda ayaa ka tacsiyey oo ugu horreey wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta daacigii soomaaliyeed sheekhaynii aqoon-yahanka ahaa doctor sheekh shariif sheekh muxudiin celi allaha u naxariisto ummadda soomaaliyeed oo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo dhammaan ay ugu horreeyaanna sabar iyo iimaan allah ka siiyo anigoo ku hadlaaya magaca dowladda soomaaliya wasaaradda awqaabta diinta soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ra-iisul wasaaraha iyo dhammaan waxaan leenahay ummadda soomaaliyeed allaha ka sabar siiyo caalimkayni sheekhayni allaha ka sabar siiyo ayaan leenahay
waxaa dhintay caalimkii weynaa sheekheennii murabbiga ahaa muslixa ahaa oo ku shuhroobay diinta faafitaankeeda iyo dariiqada sheekh shariif sheekh muxuudiin celi allah u naxariisto wax weyn oo weyn oo weyn oo naga haayey meeshii oo ali raajicuun maanta ay maanta tahay talaado xalay waxaa halkan ku xijaabtay sheekhayna sheekh shariif sheekh muxiidiin celi oo mowdacan iyo mowdac badan oo fara badan mas-uul ka ahay sheekhayna sheekh shariif ilaah u naxariisto radiallaahu sheekh caalim ah oo duruqa ah oo sunni ah ayuu ahaa cimrigiisa sagaashan iyo sagaal waa ka gudubiyey ilaaha mahaddaas iskale xalaa ilaahay soo doontaa oofsaday ummadda soomaaliyeed muslimiinta dhammaan ahlu durqu suufiya jamaacaddii shiikha uu ka xijaabtay oo annaga ka mid nahay ragguu soo tarbiyeeyey dhammaan waa ugu tacsiihayaa iyo ummadda soomaliyeed haddaan ka gudbaba
xuseen axmed maxamuud raadiga tv-ga dalsan muqdisho
waryaheena xuseen washington oo qabanqaabadii ugu dambeysay ee aaska sheekh shariif sheekh muxiidiin celi oo kasoo waramayay mowlac ayuu kaasi ahaa dhinaca kale si toos ayuu qadka ugu jiraa waryaheena xuseen washington oo mowlaca ku sugan aaska ayaa iminka socda xuseen haddii aadna maqasho bal wararka ugu dambeeyey shiiqa iyo aaskiisa bal iyo mas-uuliyiinta kasoo qaybgashay seed bay wax u socdaan
waxaan ku sugannahay aaska sheekh muxiidiin celi ee ka socda aranka gobolka banaadir waxaa kasoo qaybgelaya mas-uuliyiin kala duwan oo dowladda sidoo kale waxaa meel ku sugan mashaa'ir fara badan oo aaska ka qaybgelaya waxaa socota qabanqaabadii ugu dambeysay ee aaska sheekh shariif sheekh maxamed cali waxaana ku sugan mas-uuliyiinta oo dowladda ugu horeeya wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta cumar cali rooble iyo sidoo kale khaliif cabdilqaadir macalin nuur oo ka mid ah mashaa'irka soomaaliya iyo culimooyin kale oo fara badan
waayahay xuseen halkee baa lagu aasayaa shiiqa
cabdi naasir waxaa lagu aasayaa mawdaca sheekha waa mawdaca shamcudin cali oo ku yaala degmada kaaran ee gobolka banaadir oo xalay sheekh shariif sheekh mudin cali ku geeriyooday waxaana ay aaska ka qaybgelaya kumanaan dadweynaha oo mutaynta ka yimid gobolada dalka iyo degmooyinka gobolka banaadir waxaana haatan lagu tukanayaa salaada janaasada allah u naxariista sheekh shariif sheekh mudin cali oo xalay ku geeriyooday
aad iyo aad maasanta xuseen kaasi wuxuu ahaa wariyeen xuseen washington oo si toos ah ugu sugan mowlaca sheekh muxiidiin celi oo markaa xalay ku geeriday magaalada muqdisho isla maanta halkaa lagu aasayo wararkii ugu dambeeyay qabanqaabada iyo diyaargarowga aaska ayaan halkaa ka socdo ayuu inoogu waramayay wariyeen xuseen washington
markan haddaan eegno faahfaahino dheeraada waxay kasoo baxayaan dagaal al-shabaab iyo ciidamo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya ku dhex maray degmada waajid ee gobolka bokool faahfaahino dheeraada ayaa kasoo baxaya dagaal u dhexeeyey ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya iyo kuwa maamulka koonfur galbeed oo isku dhinac ah iyo al-shabaab oo ka dhacay degmada waajid oo ka mid ah degmooyinka gobolka bokool dagaalka ayaa waxauu ka dambeeyey ka gadaal markii xubno ka tirsan al-shabaab ay weerareen saldhig ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya iyo kuwa koonfur galbeed ee degmada waajid ee gobolka bokool waxaana halkaasi ka dhacay dagaal culus oo laysku adeegsaday hubka nuucyadiisa kala duwan goobjoogayaal ayaa waxa ay sheegeen in dagaalka uu khasaare dhaawac ah kasoo gaaray dhinacyadii dagaalamay iyo dad shacab ahaa hase yeeshee xaaladda degmada ay maanta tahay mid degan kana duwan sidii hore sarkaal ka tirsan ciidamada koonfur galbeed soomaaliya ayaa waxa uu sheegay inay ka hortageen weerarka al-shabaab ay ku qaadeen islamarkaana dagaal ay la galeen khasaare ay ku gaarsiiyeen walow wax faahfaahin intaasi ka badan oo dheeraada aysan u bixin dagaalka degmada waajid ee gobolka bokool ayaa waxay ka mid tahay degmooyinka u go-doonsan al-shabaab waxaana mararka qaarkood weeraro kala duwan degmadaasi ku qaada dagaalamayaasha al-shabaab al-shabaab ayaa inta badan waxa ay weeraro ku qaadaan fariisimo iyo xarumo ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo sidoo kale kuwa koonfur galbeed soomaaliya ee ku sugan deegaanada koonfur galbeed soomaaliya
cabdisanaad juulo shaakir barnaamij kheyri ah oo lagu caawinayo dadka danta yar ayaa maanta waxa uu ka bilowday magaalada garowe ee caasimadda maamulka puntland xilli markaasi lagu geli doono ama loo diyaargaroobayo bisha barakeysan ee ramadaan waryaha garowe inooga soo warama maxamed xuseen dheere ayaa warbixintan walaalayaalow qaabka aad u maamushaan maalka ummadda magaceeda ku jooga ee qaarna canshuur ku yimaado qaarna deeq uu ku yimaado wax laga garaabi kara ma aha barnaamijka ololaha taakul oo ah barnaamij khayriya oo soconaya muddo sagaal sana islamarkaana ah mid deeq raashin ah lagu gaarsiinaya dadka danyarta ah bisha barakaysan ee ramadaan oo ay hormuud u tahay mu'aasasada alminhaaj ayaa maanta garowe ka bilowday insha allah magacay dayib ciise axmed baa la yidhahdaa gudoomiyaha mashaarada muasasada minhaaj ee gobolka nugaal barnaamijkan waxaan ugu talagalnay inuu socdo maantu bilaabanaya oo talaada arbacada khamiisa jimcaha maalmahaas o dhan waa soconaya xaafadaha magaalada garow dhan waa la maraya maanta afar xaafad waa noo qorshaysan maalinta kale sidoo kaleeto marka xaafad o dhan waa la maraya insha allah bulshada la kuwanta barnaamijka inay soo dhoweeyaan dadka ee hadda maanta joomaa wixii kaloo maqlan maalin walba yimaadaan oo ku soo biiraan oo nagala qayb qaataan baan rajaynaynaa dadkaan deeqda gaarsiinayno waa dadka magaalada dhexdeeda jooga oo dhibaataysan oo baahan oo lasoo arka marka la wareegaya dadka lasoo arko baakow ka ah iyo dee masaakiinoo horey wax loogu ururin jiray oo la yaqaano oo dad dhibaataysan ahaa gudoomiyaha mu'aasasada alminhaaj garowe macalin mukhtaar sheekh maxamuud ayaa ka waramaya taariikhda barnaamijkan iyo dadka la rabo in la gaarsiiyo taakulada sanadkan waxaan bilaabaynaa insha allahu tacaala barnaamijkeenii khayriga ahaa oo la magac baxay taakulo wuxuu marayaa sanadkii sagaalaad sanad baa sanad ka dambeeyana cadadka iyo tirada dadka masaakiinta ah lagu quudinayo kor bay u socotay waxaa laga soo bilaabay boqol iyo konton iyo laba boqol sanadkii u dambeeyana wuxuu marayay toddoba boqol oo qoys wax ku dhow sanadka hadafka iyagu insha allahu tacaala wuxuu noqonayaa kun qoys inaanu insha allahu tacala wax gaarsiino muasasada minhaaj ayaa barnaamijkan si midaysan uga qeyb qaata sanad walba waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala sanadkan oo uu sanadihii hore ka ay xoogaa maciishadu ka adag tahay
codkaas waxaa u dambeeyey warkii waryahayaga maxamed xuseen dheere uunoo soo diray taliska booliiskaha gobolka banaadir iyo hay-adda nisa ayaa howlgal qorsheysan waxa ay ka sameeyeen qeybo ka mid ah magaalada muqdisho faadimo cabduqaadir xasan ayaa warkan faahfaahinaysa
baraha kontarool ee muqdisho ku yaala sida isgoosyada jidmareexaan carowa iidka barowax balaagsi isgooska bakaaraha isgooska shaqaalaha iyo degmooyinka qaar ee gobolka banaadir ayaa laga sameeyey howlgalkan qorsheysan oo iska kaashanayeen taliska booliiska qeybta weli oo caddeeya hay-adda nabadsugidda ee nisa islamarkaana sida saraakiishu ay xuseen waxa uu ahaa mid amni xaqiijin ah maadaama la gudagali raba dhowaan bisha barakeysan ee ramadaan cabashada ugu badan ee shacabka ku nool muqdisho qabeen ayaa ahaa dhaca ka jira degmooyinka qaar iyadoona booliisku ay taa ku qeexeen in ujeedka howlgallada loo joogteynayo ay tahay sidii loo yareyn lahaa falalkaasi lidigu ku ah ammaanka dalka waxaana u sababa bay yidhaahdeen waxyaabaha ammaanka dooriya oo aan la dagaalan xoogan kula jirno taliya xigeenka qaybta weli oo cadde iyo taliyaasha saldhigyada holwadaagii waa beri najiib iyo ismaaciil taliyaha warta nabadda iyo taliyaha nabadsugidda holwadaag ahna taliyaha ilaalada shacabka gaashaanle shakiib gaashaanle cabdi cali taliyaha ciidamada gaarka ee jagboontiiyada guurguura qayb ayay ka ahaayeen howlgalkan kormeer ayayna ku sameeyeen goobaha badi dadka ay ka cawdaan ee dhaca laga geysto iyadoona mid mid loo baarayay gawaarida iyo mootobajaajyada isticmaala wadooyinka halbuulaha u ah caasimada soomaaliya ee muqdisho intaasi kadib ugu horeyn waxaa hadlay taliyaha saldhigga holwadaag gaashaanle najiib cabdi abiib wuxuu ku qotomay maadaama oo bilbil oo rabadaan aan gelayno in aan amniga sii xaqiijino oo sii sugnaa rabnaa wax kale oo culeys kalema jiro maadaama oo hadda culeysku ku badan yahay dhibaatooyinka lagu haya dadka shacabka muwaadiniinta ah burcadka oo hubaysan qoryaha wato oo dadka naftooda iyo maalkooda nafta ugu keenay caawa ujeedadiina u ahaa waxaan rabnaa habeen iyo maalina inaan ka seexana marabno inaan wadnaa rabnaa howlgalkan mogtahay wax walba waa qadar alla waxaan qoran ma jiro laakiin annaga dadaal noo ma yaro hariyo habeen waa dadaalaynaa ilaa naf aynu ugu jirto oo nafta taaganaani ka yeelimayno shacabka waxaa leenahay adkaysta insha allah waana arki doontiin guusha waa arki doontiin degmada aniga aan xukumo waa ogeyd waagii ayaamihii hore waa la dagaaltamnay haddana waxyaabaha ku haray iyagana sidoo kale waxawaaye ka joojin mayno shaqadaasna iyadana waa socotaa hari habeen iyadana wadnaa taas waa la dagaaltamayna waa midda muhiimadda faristiida koowaad oo culeyska aan saarna waay haddii waxaan maanka dooriya oo dadka laga qabto waxa waaye dadkaan hadda dadka dhacaya waa wax uun dad qof waxa dhacaya haddaa aragtid waa qof oo rabo qofka naftiisa iyo maalkiisa rabo inuu ka qaato ama ku dilo wax kale maa nin maanka waxaan ka dhergay calaqan oo rabo waa inuu ku dilo haddii waxaan jir lahayn dhac iyo waxba lama arki laheenba
halka warkaasi duurnimo aad kala socotaan waa raadiyaha dalsani magaalada muqdisho wararka soomaalida ka baxsan waxaa ugu waaweyn wasaarihii hore ee dalka maali ayaa markaas eh, maxkamad lagu soo taagay eedeemo musuq maasuq oo loo taxaabay xabsi ayaa markaa geeriyood asigoo da-diisa ay tahay lixdan iyo toddoba sano master maiga ayaa ku geeriyooday isbitaal ku yaala magaalada caasimadda ee bamako sida ay sheegeen qoyskiisa war qoraal oo dowladda ay soo saartay ayay ku sheegtay inuu dhintay inuu u dhintay xanuun muddo dheer hayay waxayna tacsi u jirtay qoyskiisa master maiga ayaa la xiray bishii agost ee sanadkii hore waxaana xabsiga loo loo taxaabay kadib markii lagu helay eedeymo la xiriira inuu musuq maasuqay lacago lagu soo iibin lahaa diyaarado dalkaas uu lahaa waxa uu iska casilay xilka wasaarnimo kadib xaru ka dhalatay dilka boqol iyo lixdan qof oo markaa bishii abril laba kun sagaal iyo tobankii ee deganaa deegaanka ogosago lagu magacaabay gobolka mabuute ee dalkaasi maali
ugu dambeyn haddaan eegnana kun dhismo oo ku yaala magaalada labaad ee dalka ukraine ayaa waxaa burburiyey duqeymaha dowladda ruushka ee ka wada gudaha dalkaasi magaalada labaad ee dalka ukraine ayay dowladda ruushka duulaan ka fulinaysay muddooyinkii ugu dambeeyey duulaankaasi waxaa lasoo wariyey inay ku geeriyooday ama ku burbureen dhismayaal ku dhow kun dhismo oo ku yaalay gudaha dalkaasi guud ahaan warkii duhur aad duhurnimadan kala socoteen raadiyaha dalsan waa naga intaa
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tala la hel